samu'eelkii labaad cutubka toban iyo sagaalaad markaasaa yoo'aab waxaa loo soo sheegay oo lagu yidhi bal eeg boqorkii wuu ooyayaa oo u barooranaya absaaloom oo maalintaas guushii waxay dadkii oo dhan ugu rogmatay baroor waayo maalintaas waxaa dadku maqlay in la yidhi boqorkii wiilkiisii buu u murugoonayaa oo dadkiina maalintaas qarsoodi bay ku soo galeen magaaladii sidii dad ceebaysanu ay u dhuuntaan markii ay dagaalka ka cararaan markaasaa boqorkii hagoogtay oo cod weyn buu ku qayliyey oo yidhi wiilkaygii absaaloomow absaaloomow wiilkaygiiyow wiilkaygiiyow markaasaa yoo'aab boqorkii ugu yimid gurigiisii oo ku yidhi maanta waxaad ceebaysay wejiyadii addoommadaada oo dhan kuwaasoo maanta naftaada badbaadshay iyo nafta wiilashaada iyo gabdhahaaga iyo nafta naagahaaga iyo nafta naagahaaga addoommaha ah oo weliba waxaad jeceshahay kuwa ku neceb kuwa ku jecelna waad neceb tahay waayo maanta waxaad caddaysay inaanay amiiro iyo addoommababa waxba kula ahayn maxaa yeelay maanta waxaan ogaaday haddii absaaloom noolaan lahaa oo aan anigu kulligayo dhiman lahayn inaad taas aad ugu farxi lahayd haddaba saas daraaddeed kac oo dibadda u bax oo addoommadaada intaad la hadashid dhiiro geli waayo rabbigaan ku dhaartaye haddaadan dibadda u bixin inaan ninna caawa kula joogayn oo taasuna way kaaga sii xumaanaysaa kulli sharkii kugu dhacay tan iyo yaraantaadii markaasaa boqorkii sare joogsaday oo iridii buu fadhiistay oo taasaa loo sheegay dadkii oo dhan oo lagu yidhi bal eega boqorkii iriduu fadhiyaaye markaasaa dadkii oo dhammu boqorkii hor yimaadeen markii hore reer binu israa'iil nin waliba wuxuu u cararay teennadiisii oo dadkii oo dhan iyo qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammun way isla doodayeen oo waxay islahaayeen war boqorku wuxuu inaga samata bixiyey cadaawayaasheenna reer falastiinna wuu inaga badbaadshay oo haatanna wuxuu dalka uga cararay absaaloom aawadiis oo absaaloomkii aynu u subkannay inuu inoo taliyana dagaalkii buu ku dhintay haddaba maxaad uga hadli weydeen si boqorka loo soo celiyo markaasaa boqorkii uu cidiray wadaaddadii ahaa saadoq iyo abyaataar oo wuxuu ku yidhi odayaasha dalka yahuudaha la hadla oo ku dhaha waxaa boqorka u yimid hadalkii reer binu israa'iil oo dhan oo leh boqorka gurigiisa ha lagu soo celiyo laakiinse maxaad idinku dadka uga hadheen si aad boqorka gurigiisii ugu soo celisaan war idinku walaalahay baad tihiin oo waxaad kaloo tihiin laftayda iyo luddayda haddaba maxaad idinku dadka uga hadheen si aad boqorka gurigiisii ugu soo celisaan oo camaasaana waxaad ku tidhaahdaan war miyaadan ahayn laftayda iyo luddayda ilaah saas iyo si ka sii daran ha igu sameeyo haddaan ciidanka sirkaal kaaga dhigi waayo oo aadan had iyo goorba hortayda joogin meeshii yoo'aab markaasuu soo jeediyey qalbigii dadkii dalka yahuudah oo dhan oo wuxuu ka dhigay sidii nin keliya qalbigiis saas aawadeed waxay u soo cidireen boqorkii oo ku yidhaahdeen adiga iyo addoommadaada oo dhammuba soo noqda haddaba boqorkii wuu noqday oo wuxuu yimid webi urdun oo dadkii dalka yahuudna waxay yimaadeen gilgaal inay boqorka ka hor tagaan oo ay boqorka ka gudbiyaan webi urdun oo shemcii inageeraa oo ah reer benyamin oo ka yimid baxuriim ayaa soo dhaqsaday oo ula soo dhaqaaqay raggii reer yahuudah inay boqor daa'uud ka hor tagaan oo waxaa isaga la socday kun nin oo reer benyamin ah iyo siibaa oo ahaa midiidinkii reerkii saa'uul iyo shan iyo tobankiisii wiil iyo labaatankiisii addoon oo webi urdun bay dhex mareen isagoo boqorku arko markaasaa waxaa gudubtay saxiimad in lagu soo tallaabiyo reer boqor iyo inuu sameeyo wixii isaga la wanaagsan oo shimcii oo ahaa inageera ayaa ku dhacay boqorka hortiisii markuu webi urdun ka soo gudbay oo wuxuu boqorkii ku yidhi sayidkaygiiyow dembi ha igu tirin oo ha xasuusan wixii aan anoo addoonkaaga ah si qallocan kuugu sameeyey maalintii aad yeruusaleem ka baxday oo boqorow sayidkaygiiyow taas qalbiga ha ku qabsan waayo anigoo addoonkaaga ah haatan waan ogahay inaan dembaabay oo sidaas daraaddeed ayaan maanta reer yuusuf oo dhan ugu soo hormaray inaan soo dhadhaco oo aan kaa hor imaado boqorow sayidkaygiiyow laakiinse waxaa u jawaabay abishey oo ay sarriyaah dhashay oo wuxuu ku yidhi shimcii miyuusan u dhimanayn waxaan uu sameeyey maxaa yeelay wuxuu habaaray rabbiga kiisii subkanaa markaasaa daa'uud wuxuu yidhi kuwiinna ay saruyaa dhashayow maxaa inaga dhexeeya oo maxaase maanta cadaawayaal iigu noqoteen maanta reer binu israa'iil ma nin baa laga dilayaa oo miyaanan anigu maantay ogayn inaan ahay boqor reer binu israa'iil u taliya markaasaa boqorkii wuxuu shimcii ku yidhi adigu dhiman maysid boqorkiina wuxuu u dhaartay kolkaasaa waxaa yimid inuu boqorka ka hor tago mefibosheed oo ahaa ina saa'uul oo kaasu maalintii boqorku tegey iyo ilaa maalintii uu soo nabad noqday inta ka dhex leh cagihiisa ma uu hagaajin garkiisiina ma uu jarin dharkiisina ma uu mayrin markuu yeruusaleem u yimid inuu boqorka ka hor tago ayaa boqorkii ku yidhi mefiboshedow maxaad ii raaci weydey oo isna wuxuu ku jawaabay boqorow sayidkaygiiyow waxaa iqiyaaneeyey addoonkaygii waayo anoo addoonkaagii ah waxaan is idhi waxaan kooraysan dameer inaan fuulo aawadeed markaasaan boqorka raaci doonaa waayo curyaan baan ahay oo anigoo addoonkaagii ah ayuu igu kaa hor xantay boqorow sayidkaygiiyow laakiinse waxaa tahay sidii malaa'ig ilaah oo kale haddaba wixii kula wanaagsan samee waayo reerka aabbahay oo dhammu waxay ahaayeen sida dad dhintay oo kale xaggaaga boqorow sayidkaygiiyow laakiinse anoo addoonkaaga ah waxaad idhex fadhiisisay kuwa wax ka cuna miiskaaga haddaba weli xaqee baan u leeyahay inaan mar dambe kuu qayshado boqorow boqorkiina wuxuu ku yidhi war maxaad weli uga sii hadlaysaa axwaalahaaga waxaan ku leeyahay adiga iyo siibaa dhulka qaybsada markaasaa mefibooshet wuxuu boqorkii ku yidhi isagu ha iska wada qaato mar haddaad gurigaaga ku soo nabad noqotay boqorow sayidkaygiiyow oo barsilaay oo ahaa reer gelicaad ayaa rogeliim ka yimid oo wuxuu boqorka kala gudbay webi urdun si uu u sii sagootiyo barsilayna nin aad u da'weyn buu ahaa oo wuxuu jiray siddeetan sannadood oo boqorkana sooriyow u keeni jiray intuu maxaniyim joogay maxaa yeelay nin aad u weyn buu ahaa markaasaa boqorkii wuxuu barsiley ku yidhi kaalay oo ila gudub oo anna yeruusaleem baan kugu quudin doonaa barsileyna wuxuu boqorkii ku yidhi bal cimrigaygu waa intee markaan boqorka yeruusaleem u raacayo maanta waxaan jiraa siddeetan sannadood haddaba miyaan kalan garan karaa xumaanta iyo samaanta oo anigoo addoonkaaga ah miyaan dhadhamin karaa waxaan cuno iyo waxaan cabatoona oo miyaan in dambe maqli karaa codka ragga gabyaya iyo dumarka heesaya haddaba anoo addoonkaaga ah maxaan culays kuugu noqonayaa boqorow sayidkaygiiyow anoo addoonkaaga ah waxaan doonayey inaan webi urdun kaala gudbo oo keliya haddaba maxaad abaalgudkan weyn iigu soo celinaysaa boqorow haddaba anoo addoonkaaga ah waan ku baryaaye iddaa aan dib u noqdee si aan ugu dhinto magaaladaydii iyo meel u dhow qabrigii aabbahay iyo hooyaday laakiinse bal eeg addoonkaagii kimhaam isagu ha kula gudbo boqorow sayidkaygiiyow oo isaga ku samee wax alla wixii kula wanaagsan markaasaa boqorkii wuxuu ku jawaabay kimhaam aniguu ila gudbayaa oo waxaan u samaynayaa wixii kula wanaagsan oo wax alla wixii aad i weyddiisato waan kuu samaynayaa oo dadkii oo dhammu webi urdun bay ka gudbeen oo boqorkiina wuu gudbay boqorkiina barsiileey wuu dhunkaday wuuna u duceeyey oo isna wuxuu ku noqday meeshiisii sidaasuu boqorkii ugu gudbay gilgaal oo kimhaamna isaguu la gudbay oo reer yuhuudaah oo dhammuna boqorkii bay soo gudbiyeen iyo reer binu israa'iil badhkood dabadeedna dadkii reer binu israa'iil oo dhammu boqorkii bay u yimaadeen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen walaalehen oo ah ragga reer yahuud ah maxay kuu xadeen oo ay adiga iyo reerkaagaba webi urdun idinku tillaabiyeen iyo weliba raggaagii kula jirayba boqorow markaasaa raggii reer yahuud ah waxay ugu jawaabeen raggii reer binu israa'iil war boqorku annagu na hilib xigaa ee maxaad xaaladdan ugu cadhoonaysaan war ma annagaa boqorka wax ka cunay mase hadiyad buu na siiyey oo raggii reer binu israa'iilna waxay raggii reer yahuuda ugu jawaabeen war boqorka toban meelood baannu ku leennahay oo weliba daa'uud annagaa idinkaga xaq leh haddaba maxaad noo quursateen oo aad hore noo weyddiin weydeen talo ku saabsan boqorkeenna soo celintiisa oo raggii reer yahuuda erayadoodii way ka sii adkaayeen erayadii raggii reer binu israa'iil